بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
suurat اlqadri makiyatun wa aayaatuhaa khamsa aayaat suuratu اlqadri waa maki aayaadkeeduna waa shan bismi اllaahi الraxmaani الraxiim inaa anzalnaahu fii laylati اlqadri ilaahay suuraddan wuxuu kaga warramayaa fadaa'ilu laylati اlqadri habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo ee bisha ramadaan tobankeeda dambe ku jira fadaaisha iyo ajarka iyo sharafta uu leeyahay waxaanuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay habeenkaas habeenada loogu rajada badan yahay inay tahay tirada isdhiman ee witrida ah ee tobanka dambe koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka iyadoo ay tahay tobankaba in la wada dadaalo haddana tirada witrida ee kala dhiman ayaa loogu rajo badan yahay inuu habeenkaasi ku dhex jiro weliba ubay ibnu kacab iyo saxaabada qaarkood siday dhaarba ku mareen habeenka loogu rajada badan yahay waa leylatu sabcin wa cishriin habeenka toddobiyo labaatanaad waxaase muuminka munaasab u ah tobankaba inuu ku dadaalo dee habeenuu yahay allah garan rajo mooyaane cayntiisa dee la garan maayo waxa uu rabbi yidhi innaa anzalnaahu innaa anagu anzalnaa waa soo dejinnay hu qur'aankii fii laylati اlqadri habeenka laylatulqadriga la yidhaah fii laylati اlqadri qadaridda habeenkeedii ayaanu soo dejinnay maxaa loo yidhi habeenkii wax la qadarayey dee habeenkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allo waxa uu ugu talagalay adduunka inuu sanadkaa ka dhaco ayaa habeenkaa la qorsheeyaa oo la jaangooyaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo xukumaa fiiha yufraqu kulu amrin xakiim marka fii laylati اlqadri waa qadaridda habeenkeeda habeenkaa arrimaha addoommada oo dhan sanadkaa waxa dhacaya la qadaro waxaa kaloo lagu fasiray fii laylati اlqadri ay laylata asharaf wاlcadama habeenka qadarka iyo sharafta iyo weynida u saaxiibka ah oo qadarkan waaa loo qadriga waxaa looga jeedaa bimacna asharaf wاlcadama rabbi waxa uu ihi innaa anzalnaahu annaku waxaanu qur'aankani soo dejinnay fii laylati اlqadri habeenkaa sharafta iyo cadamada leh ama qadaridda habeenkeeda wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye nebi moxamedow maa waxa uu yahay laylatu اlqadri qadaridda habeenkeedu waxa ay tahay maxaa ku ogeysiiyey wamaa adraaka oo maxaa ku ogeysiiye nebi allow su-aalaha noocana ee istifaamta la yidhaahdo waxa ilaahay u keenaa litafkhiim weyneyn arrinka marka la weyneynayo marka maxaa habeenkaa ku ogeysiiyey arrinkiisi wuu wen yahay weeyaan macnuhu wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi moxamedow maa waxa uu yahay laylatu اlqadri qadaridda habeenkeedu ama habeenkaa sharafta iyo weynida u saaxiibka ahi waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey waa habeen weyn laylatu اlqadri qadaridda habeenkeedu ama habeenkaa sharafta badani khayrun waxa uu ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood cibaadadii la samayn lahaa cibaadada habeenkaa la sameeyo ayaa ka abaal iyo ajar badan waxaa laga yaabaa cumrigaaguba inaan u gaadhin dee kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood marka cibaadada habeenkaa la sameeyo ruuxa alla waafajiyo lagana aqbalo dee kun bilood waxaad samayn lahayd bay ka fadli badantah waa habeen ilaahay barakeeyo dee sirtaa u dhex dhigay caaishana radia allahu canha waa tii ku lahayd nebiga haddaan waafaqo maxaan idhaa waxa uu ihi waxaad farabadisaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna yacni ducada iyo dikriga iyo qur-aanka iyo qiyaamka iyo salaada in lagu mashquulo tanazalu lmalaa'ikatu tanazalu waxaa soo degaysa habeenkaa almalaa'ikatu malaa'igtii iyo waruuxu malakuljibriil ayaa soo degaya fiihaa habeenkaa dhexdiisa biidni rabbihim rabbigood oggolaanshihiisay ku soo degayaan oo iskama soo degayaane allah u oggolaaday min kulli amrin ay bikulli amrin arrin kastoo ilaahay qadaray ama uu jaangooyey ayay malaa'igtu la soo degayaan ilan awaamirta alle kuwa fuliya ee rabbi u wakiishay ama u tala saartay waa malaa'igtiisa salaamun waa nabadgeliyo hiya habeenkaas xataa maطlaci اlfajri ilaa waaga berigiisa habeenkaas ilaa inta waagu ka baryayo waa nabadgeliyo iyo badbaado iyo khayr iyo barako badan ayaa habeenkaa dhexdiisa soo degaysa